bismi illaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hiraafeyl ah weybaha ka dhowaada sana qodobada warkaan hiraabnama ee idaacadda reediyo baydhabo haansheanka doorkaroon ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo kuwada kulamo dalka masara ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo casuumaad booqashaha andariya sheekh al azhara khilaaf dhaxgali guddiga doorashooyinka heer federaala laamaha amniga soomaaliya oo gacanta ku dhiki qof daljeysada iyo burcad midowda afrika oo qiimayahay in ciidanka dowladda amniga kala wareego koraan amisom akhbaraadka banaanka dhegaystayaal hiraabnimaadun radio baydhabo singhaiti waybaanka door korona in ku badan libogol oo qof iyo ku baahsaday kaabuul oo la ka dejiya dal carbeed hiraabfayda dhegaystayaal weybwaa hiraabnimo arbaa ew taariikhdan iyo ee todobiyo todobada bila siyeedaad lamada kun labaatiyo kowka intaasi wahaana qodobadii warkaana hiraabnimo idaacadda radio baydhabo haanshean ka door karoonay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan anagoo siciidayana warkaasiin jeediyi doon haddii ay buun raallo ku nagada hiraabfayda dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa weli ku sugan magaalada kaahira ee caasimadda dalka masar milaasi weybose kuwada kulamo shil gadiisan oo uusan lagu weerarda umadahada dalkaas iyo mas-uuliyiin kale ee ku sugan gudaha dalka masar ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale kaahira hoygiisa magaalada kaahira waybause ku boogday madaweynihii hore ee dalka cabdiqaasim salaad xasan ouse kusii warbixin guud ee ku saabsan xaaladda dalka hanaanka unsocodan doorashooyinka iyo arrimo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa cabdiqaasim salaad madaweynihii hore ee dalka aan ku mahadnagay doorshay dowlad dhiska soomaaliya iyo kaalintiisa odaynimo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa la rajeeyahay inguusa kulamo kusii wadaha gudaha dalka masar islamarkaasayna gelanka damba ee geeka uusaha gabagabeeyi doona safarka usakarooga gudaha dalka masar dhinaga kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa la kulami sheekh al azhar doctor axmed al tayib oo usan ku mahadnagay doorka al azhar ee faafinta fahamka saxda ee diinta suuban ee islaamka islamarkaa sidoo kalena iyo ku wada hadleen kordhinta fursadaha walbarasho ee la siiyo ardayda soomaaliyeed ra-iisul wasaare rooble ayaa dhinaca kale casuumaad weybowsan daray sheekha al azhar inguusaha booqdo soomaaliya isago oo sheegay inguusa kooyi doona farxad weynaan eta shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba sheekh al azhar ayaa weyba uuse ballan qaaday in la kordhiyo doono fursadaha walbarasho ee soomaaliya la siiyo siya iyo ugu faa'iidaystaan deeqaha anta badan masar dalkana soomaaliya siyaasa ra-iisul wasaare rooble ayaa weyba uuse sheegay in al azhar iyo eta xarun ka caanbahdi dhexdhexaadnimo iyo fidinta diinta islaamka isagoo oo sheegay in dadka soomaaliyeed abaal weyn aan haayaan jaamacadda al azhar ee masar kulankan wada qaadeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo mas-uuliyiinta jaamacadda al azhar markii dhammaadi kadib weyba warbaahinta faahfaahin kubey muhiimadda kulankaasi wasiirka walbarashooda oo ku mid a wafdiga ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble
bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala alihi wasaxbi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh weli waxaan ku guda jirnaa maalintii labaad safarkii aan rasmiga ahayn ku nimid dalka masar magaalo madaxiisa qaahira wafdigaasi uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha mudane jineer maxamed xuseen rooble maantay oo ah maalintii labaad waxaan booqannay xarunta jaamacadda carabta oo halkaa nagu soo dhoweeyey xogayaha guud ee jaamacadda carabta doctor axmed abukhayf waxaa la yeelanay kulan ballaaran asaga iyo saraakiisha kale ee ka tirsan jaamacadda carabta waxaan ka wada hadalnay waxaan warbixin ka siinay xaaladda soomaaliyeed xaaladda waddanka soomaaliya siyaasad ahaan amni ahaan iyo waxbarashada annagoo sheegnay in la galay wakhtigii doorashada waxaan kaloo waxaan ka codsannay in dowladaha jaamacadda carabta ay naga saacidaan siday u hirgeli lahayd doorasho hufan oo wakhtigeeda ku dhacda oo jadwalkeedii ku dhacda inay naga kaalmeeyaan dhanka miisaaniyadda taasuu oggolaaday inuu waddamada carabta uu recommendation noogu qori doono waxaan kaloo soo booqannay xarunta azhar annagoo booqannay sheekha azhar doctor axmed tayib waxaan isweydaarsanay xaaladda waddanka ayaan oga warrannay annagoo warbixin dheer ka siinay annagoo waa mahad celinay azhar waxbarashada ay siisa ardayda soomaaliyeed oo soo bilaabatay muddo dheer munaasabaddaas ayuu wuxuu waxayna siin jireen konton scholarship ama konton deeq waxbarasho waxay noogu kordhiyeen konton kale oo hadda kadib azhar waxay qaadan doontaa boqol arday oo soomaaliyeed intaas waxay ahayd intii ra-iisul wasaaraha maanta meelihii uu maray aniga khaasatan dhanka waxbarashada waxaan shir la yeeshay wasiirka waxbarashada iyo wasiirka tacliinta sare annagoo ka wada hadalnay xiriirka waxbarasho ee ka dhexeeya labada dowlo iyo heshiisyo hore oo jiray sidii loo meelmarin lahaa waxaa nasiib wanaaga waagi hore waxayna siin jireen laba boqol iyo toban arday scholarship-a maanta waxay gaarsiiyeen ilaa afar boqol iyo konton arday oo boqol ka mida ay yihiin waxbarashada sare master iyo wixii ka sarreeyo labadaas arrimood waan kala soo kulannay azhar iyo wasaaradaha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda tacliimta sare waa guul u soo hoytay ummadda soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed waxaa kaloo jiray waan ka wada hadalnay labada wasiir caqabado hor yaallay ardayda soomaaliyeed ee jooga dalka masar iyo kuwa soo socdaba caqabadahaasoo idin waxaan ku heshiinay in si degdega loo xalliyo si deeqaha waxbarasho ayna siiyaan ardayda badankooda ee uga faaid
weli warka hiraabnama ee radio baydhabo ayaa dhegaystayaal si toosan la socotaan khilaafa dhexgali guddiga doorashooyinka heer federaal xubno ku mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo war-saxaafadeed iyo hasaareen habraaci shalay iyo wayba hala ka sheegay in habraaca sayl hasaari waan hasaareen guddiga doorashooyinka heer federaal lanin dhammaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xubno kale ayaa sheegeen si wada si wadar ogol la-aan wadar ogolan hayna in lahanko lahan in lahansaari habraaci shalay ka dhawaaqi afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee xadda ku sugan caasimada dalka ee muqdisho xubnaha horkoohiyoybayo sheegayna in jihaynta doorashada laku sugo shirka wadatashiga qaran ee muqdisho uun ka furmi doono koldhow madaxda qaranka ee uuse shir gudoomiyi doona ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble khilaafkan haddaha cisboonadii kudibba markii shalay habraacan afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal usu ka dhawaaqi yowayba uuse warbaahintan kurmay afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed cali farcadde oo haya qofkii shalay ka dhawaaqi habraacan ee guddiganan egmudeen warbaahinta iyo halayn ku hormaysuna bismi illaahi araxmaani iraxiim habraacan walaalo waa habraaca lagu hagi doono ama lagu soo xuli doono kuraasta golaha shacabka baarlamanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya waa qaabkii loo soo xulayey iyo sidii loo soo xulayey iyo sidii loo raaciyey iyo hanaanka ay murashaxiintu marayaan ma garatay walaalo waa habraac dhammaystiran oo sagaal bog ka kooban dabcan waxay ku xidhan tahay kuraastanu golaha shacabku waxa cidda soo xulaysaa waxa weeyaan ergooyinka beesha ayaa soo xulaya oo korjoogto ay ka noqonayaan madax dhaqameedku intaasaa waxyaabaha ugu muhiimsana kootadii haweenkaoo meesha ku cad lacagta fiigay shubayaan murashaxiintu inahaasaa u waaweyn bay ila tahay ma garatay cidda sida gaarka ugu shaqada lihi waa beesha dhexdeeda beeshaa shir qabsanaysa iyagaa ka soo tashanaya saddex madax dhaqameed iyo laba xubnood oo ururada bulshada ka socda shantaa xubnood ayay soo xulayaan shantaa xubnood baa dooranaya oo soo xulaya ergada marka hore aan kuu saxay waa laba boqol iyo shan iyo toddobaatan kursi laba boqol iyo shan iyo toddobaatankaa kursi dadka u talinaya ee ka shaqaynaya hanaanka doorashada waa guddiga doorashada heer federaal ee fit iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed ee siid dejinta habraaca lagu maamulayo cidda iskale ee shaqadeeda ay tahay waa guddiga heer federaal weeyaan ean anigu ka mid ka ahay annagaa shaqadaa leh soo xulista soo diyaarinta habraaca leh dadka soo xulayana waa beesha madasha madaxweynayaasha maamul goboleedada iyo ra-iisul wasaaraha iyaga mas-uuliyaddoodu waa in ay annagana soo magacaabaan ay annagana soo diyaariyaan shan iyo labaatankayga xubnood iyo guud ahaan boqol iyo shan iyo labaatanka xubnood ee guddiga doorashada weeyaan shaqadoodu sugidda amniga diyaarinta maaliyadda ma garantay annaga markaa markayna soo diyaariyaan kadib annaguna habraacaanu diyaarinaynaa shaqada sidaasaa loo kala leeyahy maya shaqadaydii weeyaan inaan soo saarno shaqadaydii maanta iyo beriya shalay toolaba wakhtigaanu soo saarnaba waa shaqadaydii annaga nologa fadhiyey warqadda yaa ku saxeexan yaa si shaambadeeyey warqadda yaa saxeexay yaana yaana shaambadeeyey annagu waxaanu nahay guddi qaran oo madax bannaan baanay ka madax bannaan dhammaan siyaasiyiinta dalka hadday tahay kuwa maanta xilka haya iyo kuwa bannaanka joogaba mucaarid muxaafad baan ka madax bannaan nahay waxaanay guddi jihooyin badan laga soo kala xuray shan iyo labaatan xubnood baanu nahay waxaanu wax ku meel marinaa oon ku soconnaa muxuu ahaye qaabka muxuu ahaye wada ogol wada ogolka maahe aqlabiyad baanu ku ayaanu ku meel marinaa shirkii maanta oo ay fadhiyeen aqlabiyadda guddida doorashada ayaa loo codeeyey si aqlabiyadana waa loo wada ansixiyey in la shaaciyo habraaca dhammaan xubnaha jooga oo kooramkoodii buuxay oo siddeed iyo toban xubnooda oo ku sugan magaalada muqdisho xarunta guddiga doorashada si wada ogola ayay ugu codeeyeen sidaasaana lagu soo saaray waxa ku sugan xubnaha jubbaland xubin ka mida way labada xubnood ee jubbaland ka socda way joogaan oo doorasho ka socota iminka aqalkii sare ay ma jirto muxuuaha magaalada kismaayo laakiin laba xubnood oo jooga puntland ayaa naga maqan iyaguna insha allahu tacaala dhowaan iman doona dabcan taas waa shir muxuu ahay layskugu yimiday shirkana annagu noo gaar yahay si aqlabiyadaana lagu ansixiyey baan walaalo taraankii doorashadu wuu dhaqaaqay dadkiina waa saaran yihiin dalkuna doorashuu u jeestay shaqadiina way socotaa waa sida aad arkaysay maantaba aan u soo saarnay doorashaduna insha allahu tacaala wakhtigii loogu talagalay bay ku dhacaysaa way jirtaa ibni aadanku muxuu ahayey isku wada jiha u jeesan maayaan laakiin waa la isjiidaya waa la isqaadanaya ma garatay waya ma laga yaaba inaad dib ugu laabataan habraacyadan oo wax ka badishaan
habraacan waa habraac dhammaystiran guddiguna ay ansixisay aqlabiyadna ay ku ansixisay sidaana ku soo baxay habraacan waan kuu sheegay walaalo aqlabiyad baa lagu ansixiyey
hadalka afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal yowayba usahakaeedayhela shalay oo haytii taariikhda tumiyo toddobada bilasiye daata afhayeenka guddigaasi usa ka dhawaaqi habraaca ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ciidamada booliska soomaaliya iyo wayba halay howlgalo la xaqiijow amniga ayuu ku sameeyeyna xaafado ku tirsan degmada kaaraan ee gobolka banaadir kudib cabasho ka koyti dad shacbi oo deganaahe degmada kaaraan howlgalka howlgalka oo horkaayan mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada kaaraan iyo wayba la sheegay in laha ka qabadi sida qof oo ka mid eh qof shacabe isu ku midaya qof shacabe in qof dili iyo lama burcadeh oo la sheegay inyo dhaca ku jeysteen gudaha degmada kaaraan mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada kaaraan yoybayo sheegan in dadkan ku hubaysnaayeen guray ee k forty seven iyo bustoolado oo ahaayeen hanoo dhacyo onka jeysaayeen shacabka ka nool gobolka banaadir gaar ahaan degmada kaaraan ee gobolka banaadir sidoo kale waybayo sheegan in howlgaladayo sii wadi doonaan ciidanka ilaa intii ka hoda burcadda iyagu ku sifeeyeen xaafadaha shalgadiisan ee degmada kaar xaafadaha shalgadiisan ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadan hadda burcad laha koobadi ee degmada kaaraan oo dad shacabe iyo dhacanka jeysdaayeen burcadan qaar ku mid hadda gacanta laha ku dhikay maamulka degmada karaan iyo taliska booliska degmadaasi iyo dhowr jeer waybaayuha bandhigana rag hubaysan ooyo sheegeen in burad ahay hanaas ooyo gudbiyeen an gudbiyeen maxkamadda ciidamada balse ilaa iyo hadda wal maxkamada lan horjeyna midooda africa oo qiimayahaya in ciidamada dowladda amniga kala wareego koraan ciidan ciidamada amisom wafdo ka socda golaha amniga ee midooda africa iyo hadeeri caasimada dalka ee muqdisho waybana hadhowaay wasiira dowlaha wasaaradda amniga soomaaliya iyo xubno kale xubnaha wafdiga yowayba magaalada muqdisho iyo kubilaawd ku bilaaban kulamo la qaadayaan mas-uuliyiin ku tirsan dowladda soomaaliya iyadoo oo kula hadlayaan xaaladda amni ee soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda walba wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda hilgaarsiinta xasan maxamed siciid samatar gacdi yowayba use sheegay in ujeedka wafdigan useeya sidii lan qiimayn lahay in hay-adaha amniga soomaaliya iyo diyaarangayin in amisom kala wareegan amniga guud ee dalka sidoo kale wayba use sheegay in geek o arba ah anshir aan ka furmo doona magaalada muqdisho ee caasimada dalka mas-uuliyiinta mas-uuliyiinta hay-adaha amniga dowladda soomaaliya iyo han amisom si lonku talada xaalada amni ee soomaaliya dowladda soomaaliya iyo dhowr jeer ka nagnagtay in iyo diyaarangeeta in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kula wareegan amisom amniga guud ee wadanka balse iyo weli muuqana awoodda balse weli muuqateleri awoodda al-shabaab ee meelo kumid eh gudaha dalka soomaaliya meelo warka hiraabnama dhegeystayaal ku dhegeysta itaan wayba idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaraadka banaanka in ku badan libogol qof ayaa ku bahasday kaabuul waana laka deji dal carbeed in ku badan libogol qof oo reer afghanistan ah ayaa nafti kula bahasday xaaladda cakiran ee dalsho hooyo ku teegan waybaaha shalay aan suura galay in iyo isku bahan iyo fursadan helaan in iyo rahan diyaarad milatari oo surnaytay garoonka caalamiga ee xamid karazai international airport ee magaalada kabul kumanaan qof yawayba iyo shalay wada seedana garoonkaasi kadib markii iyo cabsi kuqabaha ku wajahday dhinaga kooxda taalibaan oo hadda guud ahaan wadanka afghanistan gacanta angali si gaarena caasimada dalkaasi furaashilan kuwareeji wayba in ku badan libogol qof oo dalkaasi ku mid ah wayba bilaa tikit bilaa baasboor iyo fiislaan dhex fadheedana diyaarad hamuu leh oo milatari oo la kalahay dalka maraykanka warkii dhegeystayaal hiraabnamaadun radio baydhabo ee beredka baydhaba isinku dhegeysdaasin antiyaniinkeegiya siciid sabriya iyo warkaas injeeda islaantanaas inkusaari boorow iyo in farsameeyay amaanalla